ishacya cutubka toddobiyo soddonaad oo markii boqor xisqiya taas maqlay intuu dharkiisii jeexjeexay oo joonyad guntaday ayuu gurigii rabbiga galay markaasuu celyaqiim oo reerka u sarreeyey iyo shebna oo karaanigii ahaa iyo duqowdii wadaaddada iyagu joonyado qabo u diray nebi ishacya oo ahaa ina aamos oo iyana waxay ku yidhaahdeen xisqiya wuxuu kugu leeyahay maanta waa maalin dhibaato iyo canaan iyo caay waayo carruurtii way dhalan lahayd laakiinse xoog lagu dhala ma jiro waxaa laga yaabaa in rabbiga ilaahaaga ahu uu wada maqla ereyadii rabshaqa kaasoo sayidkiisii ahaa boqorka cashuur uu u soo diray inuu caayo ilaaha nool waana suurtowdaa inuu rabbiga ilaahaaga ahu canaanto kan uu ereyadiisa maqlay haddaba sidaas daraaddeed u docee kuwa haray sidaas daraaddeed boqor xisiya addoommadiisii waxay u yimaadeen ishacya oo ishacya wuxuu yidhi waxaad sayidkiinnii ku tidhaahdaan rabbigu wuxuu ku leeyahay ha ka cabsan ereyadii aad maqashay oo mididinadii boqorka cashuur ay igu cayeen bal ogow ruux baan geli doona oo belef buu maqli doonaa markaasuu ku noqon doonaa dalkiisii oo waxaan ka dhigi doonaa in seef lagu dilo isagoo dalkiisii jooga markaasaa rabshaqeex intuu noqday wuxuu helay boqorkii cashuur oo la diriraya libnax waayo wuxuu maqlay inuu lakiish ka tegey oo markuu maqlay iyadoo la leeyahay boqorka etoobiya oo tirxaqaah ah ayaa kugu soo baxay si uu kuula diriro ayuu haddana wargeeyayaal u diray xisqiya isagoo leh xisqiya oo ah boqorka dalka yahuudda waxaad ku tidhahdaan ilaahaaga aad isku hadlaysa yuusan ku khiyaanayn isagoo kugu leh yeruusalaam gacanta loo gelin maayo boqorka cashuur bal eeg waad maqashay wixii ay boqorrada cashuur dalalkan oo dhan ku sameeyeen iyo sidii ay dhammaantood u wada baabbi'iyeen haddaba adiga ma lagu samatabixinayaa qoromihii ay awowayaashay baabbi'iyeen ilaahyadoodii miyay samatabixiyeen kuwaasoo ahaa goosaan iyo xaaraan iyo raseef iyo reer ciddeen oo talasaar degana oo balmeeye boqorkii xamaad iyo boqorkii carfaad iyo boqorkii magaalada sefarwaayim iyo kii xenaac iyo kii ewa markaasaa xisqiya warqaddii ka qaaday gacantii wargeeyayaashii oo akhriyey dabadeedna wuxuu tegey gurigii rabbiga oo warqaddii ku kala bixiyey rabbiga hortiisa oo xisqiya wuxuu baryey rabbiga oo yidhay rabbiyow rabbiga ciidamadow ilaah reer bani israa'iil kan karuubimta ku dul fariyow waxaad tahay ilaah oo adiga keliga ayaa ah ilaaha boqortooyooyinka dunida oo dhan oo cirkiyo dhulkana adigaa sameeyey rabbiyow dhegta u dhig oo maqal oo rabbiyow indhahaaga fur oo arag bal maqal senxerib ereyadii uu u soo diray inuu ilaaha nool ku caaya oo dhan rabbiyow sida runta ah boqorrada cashuur waxay baabbi'iyeen qurmihii oo dhan iyo dalalkoodiiba oo ilaahyadoodiina dab bay ku dhex tuureen waayo iyagu ilaahyo ma ay ahayn laakiinse waxa ay ahaayeen wax gacanta lagu sameeyey oo ahaa qoryo iyo dhagaxyo oo sidaa daraaddeed iyagu way baabi'iyeen haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaahayagow gacantiisa naga badbaadi in boqortooyooyinka dunida oo dhammu ay ogaadaan inaad adiga keliyuhu rabbiga tahay markaasaa ishaaya ina aamos u soo ciddiray xisqiya oo wuxuu ku yidhi rabbiga ilaaha reer banu israa'iil ahow wuxuu leeyahay senxerib oo ah boqorkii cashuur waad iga bariday taas aawadeed rabbiga wuxuu ku hadlay ereygan isagoo ku saabsan gabadha bikradda ah oo siyoon ahu way ku fududaysatay oo intay kugu qosashay ayay ku quursatay yerusalem madaxay kaa ruxatay bal adigu kumaad yaraysatay oo aad cayday oo balyaad codkaada kor ugu qaadday oo aad indhahaaga ku taagtay waa kan quduuska ah oo reer banu israa'iil addoommadaada ayaad sayidka ku cayday oo waxaad tidhi gaarifardoodkayga badan ayaan kuu soo fuulay buuraha meesha ugu dheer iyo meelaha ugu hooseeya ee lubnaan gudaheeda oo waxaan jari doonaa geedaha dhaadheer oo kedorka ah iyo geedaheeda la doortay oo barooshka ah oo waxaan geli doonaa meeshiisa ugu dheer oo fog iyo kaynta barinkeeda oo midhaha badan anigu waan qoday oo biyaan cabbay oo calacalaha cagahayga baan ku wada qallajin doonaa webiyaasha masar oo dhan war sow ma aad maqal sidaan waa hore u sameeyey oo aan wakhtiyadii hore u qabanqaabiyey haddaba aniga saas ka yeelay inaad magaalooyin dayr leh baabbi'isid oo aad ka dhigtid taallooyin burbur ah oo sidaas daraaddeed dadkii degganaa way xoog yaraayeen wayna naxeen oo wareereen oo waxay ahaayeen sida cawska beerinka iyo sida doogga iyo sida cawska guryaha korkooda ka soo baxa iyo sida haruur intaannu korin laakiinse waan aqaan fadhigaaga iyo bixiddaada iyo soo gelidaada iyo caradaadii aad ii carootayba caradaadii aad ii carootay iyo isla weynintaadii waxay soo gaareen dhagahayga oo sidaas daraaddeed sanka waxaan kaa suri doonaa qabatadayda bishimahaagana waxaan gelin doonaa xakamahayga oo waxaan kugu celin doonaa jidkii aad ku timid oo tanu waxay kuu ahaan doontaa calaamad sannaddan waxaad cuni doontaan waxa iska soo baxa oo sannadda labaadna waxaad cuni doontaan wax kii hore uun ka soo baxay oo sannadda saddexaadna idinku wax beerta oo haddana goosta oo beero canab ah tabcada oo midhahooda cuna markaasay kuwii haray oo reer yahuud ah ka baxsaday mar kalay xididdo hoos u bixin doonaan meelona kor bay u dhali doonaan waayo yeruusalaam waxaa ka soo bixi doona kuwa hari doona oo buur siyoonna waxaa ka soo bixi doona kuwa baxsan doona oo qiirada rabbiga ciidamada ayaa taas samayn doonta haddaba rabbiga saasuu ugu hadlay boqorka cashuur oo yidhi isagu magaaladan imaan maayo fallaarna ku soo gami maayo horteedana gaashaan la imaan maayo taallo ciid ahna ag tuli maayo oo rabbigu wuxuu leeyahay jidkuu ku yimid ayuu ku noqon doonaa oo magaaladan imaan maayo waayo anigu magaaladan waxaan u daafici doonaa oo u badbaadin doonaa aniga daraadday iyo addoonkaygii daa'uud daraaddiis markaasaa malaa'igtii rabbigu baxday oo waxay xeradii reer cashuur ka laaysay boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo nin oo aroor hore markii la toosay waxay wada ahaayeen meyd markaasaa senxerib oo ahaa boqorkii cashuur intuu tegey ninnewex ku noqday oo degay oo markuu wax ku caabudayey gurigii ilaahiis nisroog ayaa wiilashiisii oo ahaa adramaleg iyo sharaseer isagii seef ku dileen markaasay u carareen dalkii caraarad oo meeshiisina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii ceesar xadoon